marka hore siihayaha madaxweynaha ee koonfur galbeed waa u mahadcelinayaa ka guud ahaan xeer dawlad goboleed xeer federaal shacabweynaha soomaaliyeed ee sida diiran oo sharafta badan indhowaay kulligiin siin mahanage assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal aad i aad yasinka faraxsan geeg sidaysan aragdehan indhowaayteen ee waana siinku falaay sidaysan ogdiin ee maalmo inka dembooy ee dalka maaragtay dawladdii koonfur galbeed oogayar isbeddela adhi isbeddelka dadka bershay ku weelacaayay ilaahay idin shay managadaasa ta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed ee dhibaato aan horseedaas managadaas weliba rajeeyane ilaahay ku rajeeyane ini dawlad goboleed koonfur galbeed mas-uuliintii hor hadadaalin meelfaylasheenan meelaha tirhoogdiya hor unku socod oo maaragtay ilaahay haddii arrimowna socon haddii ilaahay nii guulay weliba siinku ballan qaadane ee soomaali ee koonfur galbeed oo madaysan dib u heshiisidii la dhammaystiri oo la wada leeyi qofna leenhiyaan oo qofna leenhiyaan talaadiye weliba nagada doonte tali shacabweynaha koonfur galbeed ka ganacsiyi wali rajay isteedkan isteed ilaahay barwaaqi in ama siiyey deegaan ahaan soomaaliya meeloon khayr badan anka shacab badan anka barwaaqa badanu ee waliba ilaahay ku rajeeyane ku talagalkan haddii ilaahay nii guuloy waliba waa ani oo koonfur galbeed oo barwaaqo ah oo soomaali annagata meellikadaydaw sida koonfur galbeed nagada leedaw laliiskacadaadii doogna samadaysan oo dimuquraadiyad ah oo dadka wada leeytaleeda taasaa nagada doogna ilaahay idin sheeg walaalayaal runtii ciidan kuma hasan yihiin mas'uuliintii abaabuli ini oo aragtay eerboorka naftiisba ninka diyaareen intii laka hadala waayo dhammaantiin intii isla hadalna fadaay sida laka heloona adkaada lahaystay eed iyada aragtay siihaya madaxweynaha iyo maamulada intiroogi mas-uuliinta intiroogdeen nooc kasta oo ayiin si on diyaariyeen eed iyadanka kama hadnage waliba aniin ballingaha koonfur galbeed oo hormarsan koonfur galbeed oo madaysan koonfur galbeed oo xur eh koonfur galbeed oo qofliin riyaan koonfur galbeed oo heblow seemeeli galowki liin diidi lingaraan ilaahay idin shay taasaniin ballinge eed iyadan wahasantiin waliba waaha ilaahay nii samad isan ka koytan ilaahay nii guulay geeki oo gudoomiyaha atahali indooraday labaatan todoba hayti soonka miinsuge shacabweynaha soomaaliyeed aan farahayn hamiinsoo ilaahay tuugi ilaahay ow shacabka soomaaliyeed walaase anka farahayn wanaag oy taabiceen ko ku badan oo ku heer badan ilaahay waafa yeeri ducaadaas wali aaminsana ilaahay ini aqbali waayo geewsiga meel soomaali roogdi ogdin geekana meel roogdi ogdin geewsiga ciidan soomaali iyo shabaab sidoo hubka liinku ilaaliyahay geekana diyaarada adduunka qaalsanayaan iyo duulahay tanna waliba rajeeyey geeki iyahay ilaahay tawfiyaan waafajay odagiisugahay walaaguna aragday una siini kafaayin yeeri doontan rajeeye ilaahay oo beer eed iyo eed amaasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marar badana shira doongan tele doongan teleeda mayba nagalaase tele reer koonfur galbeed leeyin eed amaasantiin salaamu calaykum